waxay ku kala duwan yihiin maanta dadka deegaanka ah iyo dadka qaxootiga ah ma jiro soddon iyo dhowr sana ayay dadka walaalaheena ee dagaalada ka soo barakacay abaaraha ka soo barakacay ayna dhex degan ayna dhex degan yihiin adduunka horumaray qofka markuu shan sano joogo sharci baa la siiyaa waddanka meeshuu doonuu ka dega marka dad in lagu hayo xero qaxooti oo mataqaanaa aanan socdaal loo ogolayn islamarkaana mataqaanaa ay u muuqato xabsi dusha ka furan inay ku jiraan dhallinyartii aanan waxbarasho sidaa ah aan loo ogolayn hadday jaamacadaha xataa soo dhammeeyaan kuwa yaree soo dhammeeyo aanan shaqo waddankii laga siin karaynin socdaal aynan kari karaynin waxaan odhan karayaa meeshaas waa meel aan ka gaabinnay haddaan nahay dowladda kenya ama ummadda kenya dadka qaxootiga ah ee dhexdeenna ku dhaqan waa in laga bedelo sida hadda loo maamulyahay waa in aan keennaa shuruuc iyo hannaan cusub oo ka qaybgelinaya dadkaas walaalaheena ee soddonka iyo dhowrka sananeed dhex degana inay ka qayb qaataan horumarka waddanka oo human resource khayraad noo soo kordhay ay iyaguna noqdaan xaaladda ay ku jiraan ee maanta aan ku mathali karaya xabsi dusha ka furan inay ku jiraan wax laga bedelo oo xuquuq xuquuqba maba haystaane xuquuq waafi a loo sameeyo oo ay haystaan haddaan sidaa la yeelin haddii aan sidaa la yeelin caqabad ayay nagu noqon doonaan mustaqbalka dhibaatooyin lixaad leh aan naga soo gaari doonto oy ugu horayso tan amniga marka haddii aan rabno in aan mataqaanaa maanta sheeganno inaan nahay waddan horumaray oo dimuqraadi ah oo shuruucyadiisa ay yihiin kuwo adduunka la jaanqaadaya horta arrinta qaxootiga aan wax ka qabanaan oran lahaan